maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo tobanka bisha koowaad laba kun iyo shan iyo toban halkan waxaa isugu yimid oo kulan muhiima ku qaatay xildhibaanada golaha badbaado qaran ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsan oo sagaashan iyo saddex gaarayo inta maanta halkan isugu timid waxaa laga hadlayay la qiimaynayay golaha uu soo dhisay golaha xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid shalay waraas baxay guddiga fulinta guddoomiyahooda iyo rag badan oo guddiga fulinta ka mid a sii daayeen hadalkaas oo dhahayay golaha badbaadada ma ka helayaan xukuumaddaasi dhinacyo badan markii laga fiiriyey wax cooda ka heli mayaan hadalkaas ayaa lagu taageeray maanta guddiga fulinta hore u qaatay oo guddoomiyuhu ku hadla shalay yaa maanta lagu taageeray taasi waa qodob qodobka labaadi waxa waaye ra-iisul wasaaraha sida marar badan laydii sheegay cumar cabdirashiid marala markuu yimid waa noo yeera waana is aragnay waa wada hadalnay wuxuu yimid meel lagu dagaalamay oo siyaasadda laysku haysto oo ra-iisul wasaare hore la riday oo mid ka horeeye la riday oo raggii riday ay rabaan haddana mar kale inay haddana xukuumadda ku soo laabtaan aadaan uga hadalnay waxbaan meel isla dhignay in labadii dhinac ee baarlamaanka iyo xukuumaddu u kala jabeen dowlad wadaaga la dhisaan ku ballannay waxaa soo baxday ra-iisul wasaaraha arrintaasi uma dhega nuglaan dhinac kalu dhinacuu maray garabuu ka dhisay xukuumaddiisii raggii eedaysnaa ee qaranka marar badan dhibaato u soo geystay labadii sano ee barkii la soo dhaafay xukuumad aysan ku jirina aysan jirin xukuumad kastana iyagu duminayay aan ka dignay dalka iyo dalka iyo dadkana wax danac ay u hayaan aan la arag inay xukuumad kasta iyagu galaan xukuumad kastana dumiyaan shaqadoodii ku soo dhammaataan uga dignay ma yeelin ee wasaaradahoodii amni iyo arrimaha gudaha iyo garsoorkii iyo maaliyaddii iyo kulliuu kusoo wada celiyay boosaskoodii waad maqlayseen markii la weydiiye oo la yidhina wuxuu yidhi shaqo wanaagsan ay qabteen loogama maarmi karo shaqadaas ay qabteen ay sii wadayaan oo aad iyo aadba u fiicnayd shaqo ay qabteen oo aad u fiicneed ma jirin dalka annagaa joognay ra-iisul wasaaruhu maraykan uu ka yimid wax ay qabteeni ma jirin waa fashilmeen iyagaa qirtay iyagaa meediyaha ka sheegay nimankii sidaas u fashilmay inuu ra-iisul wasaaruhu shalay nagu leeyahay shaqada ay qabteen quruxdeeda darteedaan u soo celiyey aad iyo aad waa nasiib daro sidaasi darteed dalka haddii aan ku sii dayno waxa noocaas oo kalea iyo talada noocaas oo kalea waxaa noo soo baxday xildhibaanada golaha haddaan mas-uuliyaddaas ilaahay hortiis iyo ummadda horteeda inaan qaadayno annagu sidaas darteed ma aqbalayno mana codsiinayno waxa noocaas oo xukuumad niman iska soo dhisanayaan geed hoostiis inta warqada lala fadhiistaa lasoo qorqortee ra-iisul wasaaruhuna uu noo akriyaa qof aqbalee ma jirto qof aqbalee ma jirto codna codna nala ka heli mayo waa ku celinaynaa toban jeer aan sheegaynaa koraan u sheegaynaa hoosaan u sheegaynaa dalka male nimanku dalka waxaan ku leenahay mas-uuliyaddiisaan wax ku leenahay dadkaan matalnaa cid aan uga haybaysanaynaa ma jirto mana aha xukuumad dal iyo dad anfacayso detailis haddii loo galana nin waliba fayla ka yaal nin waliba nimanka ra-iisul wasaare u leeyahy shaqadooda looga maarmi waaye nin waliba fayla ka yaal la aqbali mayo waa cabdikariim xuseen guuleed waa ninka la yidhaahdo faarax cabdulqaadir waa ninka la yidhaahdo cabdullaahi sambeloorshe xalanaa ka mid a wahaakada aad iyo aad u mahadsantihiin maanta iyo shalayba waxaa laga hadlay xukuumaddan cusubee muddada la sugayey
uur baa foolatay baa la yidhi sidii loo sugayay bay irbad irbad dhashay baa la yidhi irbad waxay noqotay buurtii foolatay buur buur baa foolatay la yidhi sidii la lahaa maxay dhali ee loo sugayay ayay irbad dhashay baa la yidhi horta imika arrinku waa arrinka horta xukuumadda inagaga soo baxay horta waa waa waa arrinkii kii buurta oo kale weeye raggii ninba maalin tegay ninba maalin la eriyey ee laga quustay duniduba iyadoo laba ah in maanta la soo xulo waa la yaab wey oo la yidhaahdo kuwii ka saarayey soomaali dhibaatada wey waxaan haddaba anigu leeyahay hadalka murtidiisii iyo macnihiisiiba odayaashii horaa yidhi anigu hal arrinunbaan ayuun ayuunbaan ku gebagabaynayaa waxaa la yidhi ninbaa ninbaa nin inan siiyey baa layidhi ninkiioo inantii loo meheriyey oo a- aroos arooskii la dhisayo ayuu meel guriga u dhow inantii ka helay baa la yidhi oo inantii uu dusha uga baxay inantii baa qaylisay ila meel cidloo bannaan baa lagu fulay sodohdii baa soo cararta oo inankii bay ul dabada u qabatay arrinkii halkaa markuu marayo ayaa odaygii yimid odaygii baa loo warramo waxaa la yidhi inankii baa waxaa sameeyeyoo inantii baa qaylisayoo soddoxdiina inankii ulbay la dhacday wuxuu yidhi inanka hal baa seegay buu yidhi inantana hal baa seegay soddoxdana hal baa seegay buu yidhi aniga si hali seegi maayo buu yidhi wuxuu yidhi inanka waxa seegay mar haddii aqalkiiba la dhisayo ilaa caawa adkayso oo iska sug inantana waxa seegay buu yidhi meel kasta ha kugu fulay hadduu ninkaagii yahay iska- iska aamu ha qaylinine iska aamuba inantana seegtay buu yidhi sodohdana waxa seegtay buu yidhi inanta waxaa fooshinay hadduu ninkeedii yahay iskaga tag aniga se hali seegi maayo buu yidhi oo ninkaasi inantii waa gabadhiisii waxa uu waxa uu aleedin meel buu ku fuulay aniga ninkaa hadaligama furra buu yidhi oo la hadli maayo marka anigu waxaan leeyahay madaxweynaha halbaa seegay waxa seegay inuu madaxweyne soomaali u dhexa inuu noqdo koox yar baa guntiga ugu jirto kooxdaasunbuu marba soo dhigaya marka marka wax la keenaba marka xukuumadii timaadaba waa kooxdii ra-iisul wasaarahana waxa seegay waa tii gaal iyo muslimba meesha la isugu yimid lagu wada hadlay layidhi dowlad laba garba ha la dhiso loo dhan yahay waxaa seegtay dowlad loo dhan yahay inuu dhiso kooxdii tii hore riday ee tii ku xigtay riday ayuunbuu keenay annaga hadna seegi maayo haddaba cod siin mayno Wasalaamu calaykum.
بسم الله الرحمن الرحيم xildhibaanada sharafta leh ee meesha jooga iyo saxaafadda waa salaaman tihiin Ee, dadka na daawanaya ama na dhegaysanaya ee soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga waa salaaman tihiin waxaan rabnaa inaan halkaa ka cadeyno xildhibaanadii iga horeeyey ayaa sheegay xukuumad markii la dhiso kadib ayaa waxaa la dhihi karaa way shaqayso xukuumaddii way fashilan way fashilantay ayaa la dhihi karaa laakiin hadda waxay taagan tahay ayadoo oo weli baarlamaankii la horkeenin ayay fashilantay waayo waxaad ogtihiin annaga waxaan gacanta ku haynaa mooshinno ay soo qoreen niman hadda wasiire laga dhigay ee ka mid ahaa dowladdii saacid ka mid ahaa dowladdii cabdiweli oo ayagu un gacantooda intay mooshinada ku soo qoreen yidhi waxbaanu qaban weynay waanu fashilannay sidaa daraaddeed hana rabibo bal soomaaliya ninka yidhi anigu waxbaan qaban waayay ee mooshinkiis ka soo qoray ee haddana mar labaad rabo inuu wasiir ku soo noqdo ujeeddadiisu maxay tahay waxaa kaloon aada ula yaabannahay qofka isagoo gurigiisa joogo inta loo yeero wasiiraan kaa dhigay shaqey ee dalkaan iyo ummaddan wax u qabo haddii la yidhaahdo mas-uuliyad buu isa saaraya innagu waxaan markhaati u nahay oon ku jeednaa
wasiir ha laiga dhigo weliba wasiir hebel ha laiga dhigo muxuu ula jeedaa marka markuu leeyahay wasiirka noocaas ha laiga dhigo waxbaa cadayaa way arrintaa xildhibaanadii hore ayaa caddeeyey xukuumaddan hadda la dhisay durbaan maxaa habeenkii loo tumo haddaan waxba ku jirin tii hore siddeed saaca lagu dhawaaqay tan sagaal saaca lagu dhawaaqay waad ogtihiin intaas isjiidjiid waa xukuumaddan innagu kalsooni siin mayno kalsooni siin iska daaye ciddii soo dhistay ee ka dambaysa ee sidaa usoo dhistay ka hari mayno laftirkeeda dembiga soomaali laga galay waa dembi qaran waa zilzaal zilzaal dhacay waayo oo soomaali in argagax lagu rido ayaa la sameeyey xukuumaddan waxaa la yidhahdaa masiibo qaran ma aha waayo dadkii soomaaliyeed waa lagu goobay dadkii soomaaliyeed way yaaban yihiin xildhibaanadii ayaa mar walba mooshin keenayaana la leeyahay waxaan idin caddaynaynaa shacabka soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda jooge iyo inta soomaaliya danaysa ee caalamka ah arrintan oo waaqiciga ah ee maanta meesha ka jirto waa arrin dembi qaran waayo qolooyinkan lama magacaabay way iska tegayaan kuwaas xaqiiqo waayo way baxayaan ciddii ka dambaysayna waxaanu la tegaynaa sharciga waa dabagelaynaa waa soo bandhigaynaa kana hari mayno soomaali dembi ciddii ka gashay ilaahayna wuu kula xisaabtamaya annagana iyadoo loo jeedo adduunyada korkeedaan kula xisaabtamayna miiskaan soo saareen aad iyo aad baan umahadsan